Maamulka dowladda hoose ee degmada Salaxley ayaa dhagax dhigay waddo cusub oo dhererkeedu uu dhan yahay saddex kiiloomitir. Wadadan ayaa isku xiri doonta koonfurta iyo bariga degmada Salaxley. Duqa degmada Salaxley Axmed Buraale Iimaan ayaa sharaxaad ka bixiyay dhagax dhigga wadadan cusub iyo muhiimadda ay u leedahay deegaanka.
waxaynu halkan ku dhagax dhigaynaa maanta waddo runtii een, saddex kilomitiro runtii wax yar dhimana oo laba kilomitir iyo lix boqoloo mitir oo runtii balaceeduna yahay afar labaatan een, mitir Een, waa waddadii u kala baxaysay een, barakaca ilaa maxaa isbitaalka runtii waddo aad iyo aad u muhiima Een, waxay fulinaysa waddada een, dowladda hoose isla maantana wejigeedii koowaad u bilaabmaya insha allah waxaana lagu fulinayaa runtii cashuurtii dadka runtii aan ka qaadnay farxad baynu maanta runtii maanta in waddooyinkii een, magaalada u kala baxaya runtii laamiga ay bilaabmayaan oo magaalada runtii isbeddel weyne ku yimid waxaa ku xigi doonta insha allahu tacaala waddada guriga martida iyo ilaa runtii xarunta een, suuqa u kala baxda Een, maadaama runtii isbeddelka isbeddelkaas runtii magaalada uu ku yimid oon doono dhismaheediina wax iska beddelaan waddooyinkii xidhnaa runtii la furayo laamiyadii magaalada u kala baxayan runtii ay een, horraantooda runtii maanta bilaabmeen fariintaanu dadweynaha u dirana waxa weeye ee, runtii een, dadka runtii een, waddooyinka degan ama had iyo jeer caadaystay inay meel wadaa dhistaan runtiina ka waantoobaan mas-uuliyiinta kale ee kasoo qayb gashay dhagax dhigga wadadan ayaa u mahad celiyey maamulka degmada Salaxley kuna dhiirigeliyey bulshada muhiimadda ay u leedahay wadadan cusub.
waxaan leeyahay markii maamulku ay wado dhisayaan aan aragnay iyagoo wado dhisaya ama horumar samaynaya runtii aad bay noo soo jiidanaysaa waanan uga marakacayna waanan ku hambalyeynayna marka ay aan aragnay inay ka leexdaan oo ay ama yaraha caajisaan ama hawshii loo baahnay aan la qabanayna iyadana waan ku hadlayna waxaan leenahay meeshii waddadii waad ka baydheen waddadii ku soo noqda imaga maayarka qorshaan maanta uu bilaabay iyadu hambalyay u baahan tahay weli maan arag salaxle intaasaan soo taagnaa iyadoo salaxle waddo galbeedkeeda iyo berigeeda u kala baxaysa waa ilaahay mahaddii maanta ka wasaarad ahaan haddaan anagu wasaaradda arrimaha bulshada waanu ku faraxsanay waddadan afar iyo labaatanka ah ee maanta salaxli laga bilaabay ee laamiga ah ee siduu maayirku sheegay laytinkeedii iyo wadata in dhiraynteediiba waa horumar waddo weyn oo afar iyo labaatan ah oo maraysa degmadeenna in salaxley runtii qurux bay iyaduna soo kordhin doontaa dhinaca kale qaar ka mid a odayaasha degmada salaxley oo halkaasi ka hadlay ayaa soo dhoweeyey waddada halkaasi laga bilaabay iyagoo arrintaasi uga mahad celiyey maamulka dowladda hoose halkan aynu taaganay imika dee waa waddadii u kala baxaysay dhakhtarka ilaa barakaca waxa weeyaan waddada isaga gudbaysa halka waa horumar weyn waa ninkii wax sheegaya degmada dhexdeeda ha ka sheego ha soo bandhigo ha yimaado laakiinse danihiisu kolkay u fuli waayaan hadduu hargaysa uu ka hadlo wax allaale waxay kordhinaysaa ma jirto waxqabad baa loo baahan yahy waxqabad hore gacantaa lagu hay kanaa waxqabada ilaahay baa mahadda u horeeya iska leh mahadda labaad waxaan u mahadnaqayaa maayarka iyo xoghayaha iyo golihiisa deegaanka ee maanta gartay inay waddadii labaad ee wejigeedii koowaad maanta inoo dhex dhiga dhagax dhigaan